فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aan caawa iyo habeen dambe gebi ahaantiisba ku soo gudbinayno barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay imaaraadka carabta hableyda reer galbeedka barnaamijkan ayaa soo gudbinaya falalka guracan ee ay ku lug leedahay dowladdan yar marka laga hadlaya guud ahaan dalalka islaamka si gaara waddamo ay ka mid yihiin yeban suudaan falastiin iyo soomaaliya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka زالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag imaaraadka carabta waa dal ka mid a dhulka jasiiratul carab ee ku jira gumaysiga reer galbeedka waxaana xukaamta dowladdani ay tobankii sano ee lasoo dhaafay ahaayeen welina yihiin kuwo ku safa maraykanka iyo yuhuudda iyagoo heegan u ah xamaasadna u haya hagaardaamaynta iyo dagaalka ka dhanka muslimiinta haddaba imaaraadka carabta waa dal nuuce ah halkeese ayuu dhacaa maxaanse ka ognahay sida uu ku aas-aasmay dalkan waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeen mahad cubayd cali
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات imaaraadka ama isu-tagga imaaraadka carabta waa dowlad carbeed oo ka mid ah dowladaha khaliijka waxay ku taallaa waqooyi bari jasiiratul carab oo ah koonfur galbeed qaaradda aasiya waxay garabka ku haysaa xeebaha koonfureed ee gacanka carabta waxayna xuduud badeed waqooyi galbeed kala wadaagtaa qatar halka waqooyiga khaliijka carabta ay xuduud bad iyo berriba kala wadaagto dalka loogu yeero sacuudiga koonfur barina waxay xuduud kala leedahay dalka cumaan ka hor kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii waxaa dalka imaaraadka carabta loo aqoon jiray imaaradaha heshiiska ah ama saaxilka cumaan waxayna imaaradaha heshiiska ah ku timid xabad joojintii dhex martay dowladda ingiriiska iyo qaar ka mid ah odayaashii carbeed ee jasiiratul carab dowladda imaaraadka carabta ee xilligan jirta waa qayb ka mid ah gobol taariikh ahaan loo aqoon jiray iqliimu cumaan kaasoo ay inta badan taariikhyahanada carbeed ku xusan kutubtooda waxaana sidoo kale gobolkaas ka mid ah xilligan dalka cumaan sidaasii darteed marka laga hadlayo taariikhda mucaasirka ah imaaraadka carabta kama baxsana taariikhda cumaan iyo si guud mandiqadda jasiiratul carab gumaystihii ayaana dalkan ugu yeeri jiray saaxilul qarsan marka laga hadlayo magaca mucaasirka ah ee isu tagga imaaraadka carabta waxa uu ka yimid miduu dhex maray toddoba imaaradood oo dhulkan ku yaala kuwaasoo kale ah abu dubay dubay cajmaan ashaariqa ra'sal khayma umulqayawiin iyo al fujayrah imaarada abu dubay ayaa ah imaarada ugu weyn guud ahaan toddobada imaaradood waxaana ku yaala magaalada abu dubay oo ah caasimadda imaaraadka carabta dhinaca dhaqaalahana waa imaarada ugu muhiimsan waxayna leedahay khadka ugu dheer ee dhirirsan xeebta kaasoo gaaraya ilaa qatar imaarada dubay ayaa iyaduna ah tan labaad ee ugu masaaxada ballaaran imaaraadka toddobada ah ee dalka waxayna taariikhda aas-aaskeedu ka soo bilaabanaysaa sannadkii kun siddeed boqol soddon iyo saddexdii milaadiyada xilligaasoo dubay ay degeen ku dhowaad siddeed boqol oo ruux oo ku abtirsadaa qabiilka baniyaas ee uu hoggaaminayey aala maktuum imaaradaha ashaariqa cajmaan umuqayamiin ra'sal khayma iyo al fujayra ayaa iyaguna u kala muhiimsan marka laga hadlayo imaaraadka carabta sida ay u kala horreeyaan
in midowga toddobadan imaaradood ee hadda en, united arab emirates la isku yiraahdo en, in uu ahaa midow en, xaqiiqi ah oo dhab ah aasaas sugan ku taagan iyo in kale laba qodob baa xaqiiqatan eh, ka jawaabaysa oo taariikhoo tusaale u ah qodobka koowaad wuxuu yahay toddobadan imaaradood taariikhiyan waxay ahaayeen imaarado iyo khiyaanaad iyo xeraqabiileedyo ku samaysmay istaraatiijiyaddii gumaysiga ingiriiska ee ahayd fariq tasud ee kala qaybi oo xukun waxay ahaayeen toddoba imaaradood ama toddoba mandiqadood oo yaryar oo qaarkood xaqiiqatan magaalo keliya ah oo ingiriisku maaragtay laga soo bilaabo kun sideed boqol iyo labaatankii ilaa kun sideed boqol sagaashan iyo labadii een maaragtay uu mid walba oday qabiileed heshiis uu ka saxiixday inuu maaragtay dhulkan asagu uu maamusho uu yeesho khayraadkiisa uu boobo een muddadaasna sidaa darteed iyo wixii ka dambeeyeyna ahaa oo ku sifaysnaa yacni kiyaanaad dabaqoodhi ah oo masaalixda iyo danaha een ingiriiska iyo gumaystaha u taagan een inta badanna bays uu maxaan ku idhaahdaa een mandaqada jasiiratul carab uu uga duulo meelaheeda kala duwan uu ahaa xaqiiqatan taariikhiyanna dib ugu noqonaya een maxaan ku idhaahdaa dagaaladii een taariikhdu ay warinayso in looga adkaaday ee dowladdii qawaasimta een oo ingiriiska gumaystihii ingiriisku uu la galay sidaa darteed marka hore waxay ahaayeen kiyaanaad jiritaankoodu uu u taagan yahay masaalixda gumaysiga ingiriiska isku imaatinkeedu marka iyo markii ingiriiska uu meesha ka baxay waxaa qasab ah oo maaragtay een, dabcan cid kasta ay qiyaasi kartaa oo u muuqata in een, uu ahaa ama uu ka dhignaa ama uu ingiriisku weli ku xaqiijinayey een, maaragtay inuu isku imaatinkeedu uu noqon doono ama uu sii ahaanayo een, hal kiyaan oo danihiisa mustaqbalka een, si indirectly ah een, ugu taagnaan doono arrinta labaad oo ku tusinaysa in midowgan midow xaqiiqiya uusan ahayn een, oo uu ahaa arrin gacan ku rimis oo ingiriiska iyo dowladda gumaysigu ay qasabtay een, waxay tahay in toban sano kadib xilliga ingiriisku uu cilaamiyey een, maxaan ku irahda xornimada mandiqadahan ama toddobadan imaaradood in ay weli ku heshiin la'aayeen noqoshada hal, hal dowlad ama hal nidaam oo midaysan oo ciidankiisu midaysan yahay oo hal lacag leh oo maxaan ku irahdaa siyaasaddiisa ugu yaraan arrimaha dibaddu een, ay midaysan tahay oo tusaale ahaan ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddii een, waxay qaar ka mid a imaaradahan sida een, maxaan ku irahdaa dubay iyo ra'sul khayma ay diidanayeen in xataa xuduudihii gumaysigu maxaan ku irahdaa physicalka ee uu dhex dhigay een, maxaan ku irahdaa dhulkan in maaragta meesha laga saaro in hal ciidan loo sameeyo inay hal cumlo ama hal lacag yeeshaan siyaasadooda khaarijiguna ay hal mid noqoto sidaa darteed toban sano kadib xilligaas waxay ahaayeen niman iyo maxaan ku irahdaa een, madax dabaqoodhi ah oo ku heshiinla oo isku haysata xukunka meeshan oo ninba uu rabo maaragta goonidiisa uu rabay inuu asagu amiirka toddobadan een, imaaradood ay hoos imaanayso uu noqdo een, talada iyo go-aanka ugu dambaysana een, maaragta asagu uu yeesho labada arrimood marka la isku daro waxay tusaale ka yihiin oo ku tusinayaan midowgii xaqiiqatan gacan ku rimiska ahaa ee gumaysiga ingiriisku markii uu meeshan sida tooska ciidamadiisa ugala baxay uu iclaamiyey uusan ahayn een, midow iyo arrin xaqiiqi oo asallo een, maxaan ku irahdaa tiirar asalah ee ku taagan الإسلام من كل من يؤذيك بالأوهام عذرا إليك من الذين تلبرلوا وتعلمنوا kun sagaal boqol lixdan iyo sideeddii dowladda ingiriiska ayaa sheegtay inay diyaar u tahay ka bixitaanka dalalka ay duulaanka militari ku joogtay kadib markii ay diyaarsatay dadmaanka ingiriiska ah kuwaasoo igu tala gashay inay taladaa ku wareejiso iyaduna dusha sare ka maamusho durba markii uu warkan soo baxay waxaa kulan isugu yimid zaayid ibnu suldaan aala nahyaan iyo raashid ibnu saciid aala maktuum kuwaasoo ka wada hadlayay midaynta imaaraadka khaliijka carabta si ay hal dowladood uga soo baxdo imaaradaha qatar iyo albaxrayn ayaa qayb ka ahaa kulanka wadaxaajoodka kuwaasoo markii dambe isaga baxay shirka waxaana midoobay toddobada imaaradood ee aan soo sheegnay kuwaasoo qaatay magaca dowladda isutagga imaaraadka carabta labadii disembar kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii ayaa lagu dhawaaqay in imaaraadka carabtu midoobay xurnima ku sheegna ka qaatay ingiriiska zaayid ibnu suldaan aala nahyaan oo ahaa amiirkii abudubay ayaana noqday madaxweynaha imaaraadka carabta halka raashid ibnu saciid aala maktuumna uu noqday madaxweyne ku-xigeenka
xiliga midowgan la iclaaminayey ama ingiriisku uu meesha ka baxayey waxaa muhiim ah ama in la dul istaago mudan taariikhdooda iyo maxaan ku irahdaa siiradooda iyo waxa maaragta ay ahaayeen iyo nidaamka ay kusoo barbaareen iyo meesha xukunka ay uga soo biireen laba nin baa tusaale loo qaadan karaayoo labada imaaradood oo ugu muhiimsan maxaan ku irahdaa ilaa hadda caa'iladoodii ama faamiligoodii ama caruurtoodii ay xukumaan oo maaragta ay ka taliyaan oo madaxda ka yihiin labadaas nin ka midu waa ninkii maxaan ku irahdaa nineteen sixty eight markii la iclaaminayey xurnimadan maxaan ku irahdaa maqaarsaarka ah madaxda ka ahaa oo rashiid ibnu saciid al maktuum ee la oranayey imaarada dumayna maxaan ku irahdaa hogaamiyaha ka ahaa ama ka sheeganayay ninkaasi wuxuu ku dhashay meeshan kun sagaal boqol labayo tobankii xilligaas oo gumaysigii ingiriisku oo meeshan si toosa uga talinayey uuna maamulayey aabbihiisoo nin taariikh dheer oo dabadhilifnimo maxaan ku irahdaa madaqadan ku lahaa ama magaaladan ku lahaa imaaradda yar halka magaalo ah sidaa darteed wuxuu ahaa nin ku barbaaray nidaamkii gumaysiga nin ku hoos barbaaray oo maxaan ku irahdaa ay maxaan ku irahdaa xaqiiqatan tababareen askartii iyo saraakiishii gumaysiga ingiriiska ee meeshan maxaan ku irahdaa ka talinaysay ee xooga ku haysatay aabihiina uu dabaqoodhiga maaragtay u ahaa markuu aabihiis meesha ka baxoy halaagsamay kun sagaal boqol konton iyo sideeddii asagaa xukunka la wareegay ilaa uu ka dhimanayay kun sagaal boqol iyo sagaashankiina maxaan ku irahdaa asagaa sidaas meeshaas maxaan ku irahdaa uga ahaa madax sidaa darteed yacni madaxnimadiisii iyo dabaqoodhinimadiisii iyo u adeegistiisii iyo ka hoos shaqayntiisii gumaysiga ayaa sideedii maxaan ku irahdaa u sii socotay si la mid ah ninkii asaguna ka talinayey imaaradda abudabi oo sayid ibnu suldaan maxaan ku irahdaa alnahayaan taariikh sidaa la midu asaguna leeyahay oo kun iyo sagaal boqol toban iyo sideeddii buu ku dhashay meeshan oo aabihii sidoo kale uu dabaqoodhi ingiriiska hoos maaragtay hoos jooga uu ahaa oo kabaqaad u ahaa uu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo lixdiin buuna isagu maaragtay uu noqday amiirka meeshan laba sano ka hor inta aysan iclaamin ingiriisku xorriyaddan beenta ah sidoo kale wuxuu maaragtay madaxnimadiisii iyo xilkiisii ay ahayd sii socoshada iyo sii wadista maxaan ku irahdaa xilkii iyo taytalkii iyo mansabkii uu ugu adeegayay dowladdii ingiriiska sidaa darteed waxay ahaayeen dad xaqiiqatan dhammaantood yacni ay ababisay maxaan ku irahdaa shaqaale u ahaa ee dowladdii ingiriiska iyo xukunkeedii iyo danaheedii iyo nidaamkii maxaan ku irahdaa cilmaaniga ahaa ee allaadiiniga ahaa ee diinta iyo shareecada islaamka iyo qiyamka ummadda kasoo horjeeday ee ay waddankan iyo mandiqadan ku haysatay
بك يرتقي في الكون طبع كرامي عذرا إليك من الذين تطاولوا بضلال منهجهم وسوء كلامي عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيلا tiro ahaan dadka ku nool imaaraadka carabta waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad toban milyan bid ahaanna dalku waxa uu ku fadhiyaa masaaxo dhan siddeetan iyo saddex kun iyo lix boqol oo kilomitir oo iskuweer ah dowladda imaaraadka carabta ayaa laga soo bilaabo aas-aaskeedii ilaa iyo maanta waxay ka mid tahay dowladaha kaalmaha hore kaga jira dhibaataynta muslimiinta qoyska talada haya ayaana ku tilmaaman garab joogga iyo gacaltooyada reer galbeedka heer ay iyaga qudhoodu ku faanaan waxay dowladdan la dagaalantay wax weliba oo fadiilo ah heer magaalooyinka imaaraadka carabta loo maleeyo inay yihiin los anjelesta ameerika ama londonta ingiriiska dalkanna waxaa saldhigtay reer galbeedka iyo kuwo kale oo ka soo tegay waddamada gaalada iyadoo wakiil ka ah maraykanka fulinaysana ajendayaasha reer galbeedka waxay dowladda imaaraadka carabtu isku maqiiqday meel weliba oo uu ka soo bidhaamo iftiin diineed iyadoo aan waxba la harin isticmaalaysana awooddeeda dhaqaale ayay dalal badan oo ka mid ah dunida islaamka waxay ka hirgelisay maleeshiyaad manaxayaal ah oo ku tuntay sharafta ummadda bannaystayna dhiiggooda dalalka suudaan yemen iyo soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dhibanayaasha u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ee dhigaysa dhibaataynta iyo la dagaalanka muslimiinta
si guud imaaraadka carabtu xilligan saddex shay buu ku tilmaaman yahay ama caan ku yahay ama ugu muhiimsan waxyaabaha maaragtay uu ku tilmaaman yahay midda koowaad waxay tahay imaaraadka carabtu wuxuu ku tilmaaman yahay oo caan ku yahay yacni meel gaalada caalamku xilligan iyo fa- fusuqada caalamku ay xilligan u tumasho tagto meel kasto iyo maxaan ku dhaha waddan kasta iyo qaarad kasta oo adduunka ah looga yimaado een maaragtay si loogu tunto oo nooc kasta oo maxaan ku yidhahdaa fisqi ah ee loogu sameeyo oo magaalooyinkii iyo xeebihii waddankani maxaan ku yidhahdaa loo rogay oo loo diyaariyey qaab gaalada caalamku ay ugu tuman karto qaabka labaad wuxuu yahay iyo arrinta labaad uu caan ku yahay waddankani in uu yahay aalad maxaan ku yidhahdaa reer galbeedka iyo dowladaha maraykanka iyo ingiriisku ay u isticmaalaan duulaanada ay ku hayaan ama ay ku qaadayaan sida joogtada ah een muddada dheer caalamul islaami waddamadiisa kala duwan iyo ma- een manaadiqdiisa kala duwan Een oo waxaa xilligan laga warqabaayoo lala wada socdaa inta meelood iyo inta waddan oo islaam ah oo burburintooda iyo duulaanka reer galbeedku ay maaragtay gadaal ka riixayaan uu asagu maxaan ku yidhaahdaa waranka caaradiisa ay imaaradan dowladdan ama duweyladani ay mas-uulka uga tahay waddamadaasoo ay ka mid yihiin yaman suudaan soomaaliya iyo maxaan ku idhahdaa galbeedka afrikaba waddamada ku yaalla ee muslimiinta sidaa darteed waa waddan yacni ku sifaysan oo maxaan ku idhahdaa doorkiisu uu yahay iyo siyaasaddiisa caalamka oo khaarijiga ah inuu dabaqoodhi iyo dabaldhilif maxaan ku idhahdaa caskari iyo dhaqaale iyo siyaasadeedba uu u yahay waddamada maraykanka iyo ingiriiska iyo reer galbeedka guud ahaan arrinta saddexaad oo uu ku sifaysan yahay waddankani waxa weeye ama duweyladani een, in ay tahay yacni caasimadda labaad ee yuhuudda caalamka oo mashruucan tadbiica iyo maxaan ku idhahdaa u dabadhilifaynta iyo u dabaqoodhiyeynta yuhuudda iyo ka shaqaynta masaalixda yuhuudda iyo maxaan ku idhahdaa duulaanka ay yuhuudda iyo sahayanada caalamku caalamul islaami ku hayso khaasatan yacni duulaanka iyo maxaan ku idhahdaa gumaysiga iyo dhulboobka lagu hayo dadkii iyo dhulkii reer falastiin yacni meesha labaad oo xarunta oo ah oo laga karkariyo oo caalamul islaami yacni maaragtay duulaanka tooska ah iyo jasiiratul carab maanta looga hayo xarunta u uhu maxaan ku idhahdaa waa dubay iyo magaalooyinka iyo maxaan ku idhahdaa guud ahaan waxa loo yaqaano imaaraadka carabta تلبلوا وتعلمنوا وتلبسوا بظلامي عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيرة ال-
muslimiinta ku nool imaaraadka carabta ayaa iyaga laftooda waxaan u badbaadin diinkooda iyo sharafkooda xabsiyada aala zaydna waxaa ku xidhan kumanaan ruux oo ay ka mid yihiin tobannaan haween muslimaad ah الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن waa hagaag imaaraadka carabta tan iyo markii uu aas-aasmay wuxuu garab iyo gacal u ahaa maraykanka iyo yuhuudda mana jirin tillaabo militari iyo duulaan caskari oo soddonkii lasoo dhaafay uu qaaday maraykanka ilaa wuxuu dalka imaaraadka carabta dhinac taagnaa washington haddaba maxaynu ka ognahay kaalinta imaaraadka carabta uu ka qaatay duulaanadii maraykanka ee dalalka afghanistaan iyo ciraaq sideese ayay dowladdani hayadoo wakiil ka ah maraykanka iyo yuhuudda u qaadatay kaalintii dhicisaynta kacdoonnadii guga carabta ee ka dhacay qaar ka mida waddamada caalamka islaamka si gaara masar libiya iyo tuunis warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
لأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها
inkastoo dalka imaaraadka carabta uu yahay dal aad u yar dadkiisuna kooban yihiin haddana kaalinta ay dowladdaani ka qaadanayso waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah hargagixisada iyo galaangalkeeda la xidhiira caalamka waa mid aad u ballaaran tani oo muujinaysa sida ay xukuumadda abuudubay uga go-an tahay hagardaamiinta muslimiinta iyo uhiilinta shisheeyaha sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii dowladda imaaraadka carabta ayaa maraykanka la saxiixatay heshiis iskaashi oo xagga difaaca ah kaasoo dhigaya in imaaraadka iyo maraykanku noqdaan ul iyo diirkeeda dheef iyo dhibaatana wadaagaan heshiiskani ma noqon mid ku eg waraaqadaha durbadiina wuxuu isku beddelay ficil oo ciidamada maraykanka ayaa soo gaaray dalka imaaraadka carabta ee qaybta ka ah mandiqada jasiiratul carab ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam faray in laga saaro dadka gaalada ah dowladda maraykanka ayaa saldhigyo milatari ka samaysatay imaaraadka carabta kuwaasoo loogu talagalay in looga duulo mandiqad kasta oo caalamka islaamka ka tirsan ee ay ka soo baxda awood islaami ah oo u xusul duubaysa isku xukunka shareecada islaamka saldhigga addafra oo soddon iyo laba kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada abudubay ayaa ah saldhigga ugu weyn ee ay ciidamada maraykanka kaga sugan yihiin imaaraadka carabta waxaana sii dheer dekedda jabal cali oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan mareyniska ameerikaanka maraykanka oo keliya saldhigyo milatari kuma lahan imaaraadka carabta marka laga hadlayo dowladaha reer galbeedka balse waxaa dalkani ku sugan ciidamo ka socda dalalka faransiiska iyo astareeliya oo ka mida dalalka xubnaha ka ah urur dagaaleedka naato ay ku midaysan yihiin reer galbeedka ciidamada faransiiska ayaa saldhig milatari ku leh dekedda magaalada abudubay halkaasina waxaa degan in ka badan toddoba boqol oo askari oo ka socda xukuumadda baariis ee caanka ku ah afalagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ciidamada faransiiska ayaa u dhexeeya saldhigga ay ku leeyihiin dekedda abudubay iyo saldhigga addafra halkaasoo ay ku weheliyaan saaxiibadooda ameerikaanka ah maadaama ay midaynaysa hadafka la xidhiira la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta saldhigga alminhaad ee dhaca koonfurta magaalada dubay masaafo ahaanna ka fog afar iyo labaatan kilomitir ayaa isagana waxaa degan ciidamo ka socda dalka astareeliya kuwaasoo tiradoodu gaaraysa ilaa shan boqol oo askari saldhiggan ayaana la furay sanadkii labada kun iyo sideeddii xilligaasoo ciidamadani ay ka soo baxeen dalka ciraaq oo ay duulaan milatari ku joogeen
أكبر تجلت في سما الكون هلت منها الكثر ذلت راية الحق تحملها الرجال iskaashiga milatari ee dhex maray maraykanka iyo imaaraadka carabta salkana ku haya in dhinacyadu isku kaashadaan la dagaalanka muslimiinta gobonnimo doonka ah waxa uu si cad bannaanka ugu soo baxay wixii ka dambeeyey weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobanka sebteembar ee gilgilay maraykanka iyo dadkiisa
الجهاله والغوى والفساد من جيوش العماله والغوى والفساد weerarkan kadib waxa uu maraykanku ku dhawaaqay dagaal furan oo ka dhana waxa loogu yeero argagixisada isagoo duulaan milatari oo toos ah ku qaaday dalka muslimka ee afghanistaan oo ay xilligaasi ka talinaysay imaarada islaamiga imaaraadka carabta waxa ay safka hore ka noqotay dowladihii badnaa ee ku biiray shabakadda buush garoomadeeda diyaaradaha dekadaheeda saldhigyadeeda iyo qasnadeeda maaliyadda waxa ay gacanta u gelisay dowladda maraykanka si ay ugu tasarufto dagaalka afghanistaanna ugu adeegsato intaas oo keliya kuma ekaysana waxa ay dowladda imaaraadka carabta noqotay dowladda carbeed ee keliya oo ciidamo u dirta dalka afghanistaan si ay uga qayb noqdaan dilka iyo gumaadka labaatanka sano loo geysanayay reer afghanistaan tan iyo labada kun iyo saddexdii ilaa kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka afghanistaan waxaa dowladda imaaraadka carabta ugu yaraan laba boqol iyo konton askari ay ka joogeen deegaanada fogfog ee gobolka urusjaan ee bartamaha afghanistaan ciidamadan ayaa deegaanada ay joogaan waxa ay ka wadeen gaboodfalle kala duwan iyagoo dhinaca kale doonayay inay weji qaldan iyo suurad aan jirin u muujiyaan reer afghanistaan ayna qaadanayaan dowr la mid ah kan ay ciidamada jabuuti maanta ka qaadanayaan duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya
بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة كتف راسكم أمانة كل خاين بال صافي intii uu socday duulaanka maraykanka ee afghanistaan waxa ay dowladda imaaraadka carabta ku weysay dagaalkani saraakiil iyo diblomaasiyiin muhiim u ahaa howlaheeda marin habaabinta ee shacabka afghanistaan bishii febraayo ee sannadkii laba kun toddoba iyo tobanka weerar ka dhacay magaalada kandahaar ayaa lagu dilay safiirkii imaaraadka u fadhiyey kaabul jumca moxamed alkacbi iyo shan diblomaasi oo la socotay weerarkan ayaa sabab u noqday in imaaraadka carabta uu si kumeel gaar ah muddo sagaal bilood ah u joojiyo howlihii uu ka waday dalka afghanistaan waxaana khasaarahan culus ee gaaray imaaraadka uu muujinayey sida dhiigga ameerikaanka iyo mas-uuliyiinta imaaraadku uu isugu milmay iyagoo xaqiijinayay hal hadaf oo ahaa inaanay afghanistaan dib dambe u martigelin maamul islaami ah kaasoo aan suuro gelin
حرب دين الله خسارة من كفر في النار دهرة كل خاين بال صافي sanadkii labada kun iyo labaatanka dowladda imaaraadka carabta ayaa lagu wareejiyey maamulka iyo amniga dhowr garoon oo ku yaala dalka afghanistaan oo uu ka mid yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul waxaana arrinta la yaabka leh ay tahay in dowladda imaaraadku shaqadaasi ay u kaashatay ciidamo yuhuud ah wargeyska viisa oo fadhigiisu yahay magaalada kaabul ayaa xilligaasi baahiyey in ugu yaraan sagaashan askari oo yuhuud ah oo si wanaagsan ugu hadli kara luuqadda carabiga ee imaaraadku keentay dalka afghanistan si ay u qabtaan hawsha sugidda amniga ee qandaraas ahaan iyadu ka qaadatay maraykanka iyo xukuumaddii kaabul
You don't build trust. Trust is earned. That trust has been earned, at least in my humble experience with the United States.
kalsoonidu lama dhisee waa la kasbadaa markaan wax ku fidhiyo khibradayda kalsoonida maraykanka waxaan ku kasbannay tobannaan sanno ee ma ahan kalsooni sannado ku timid waxay soo bilaabanaysaa kalsoonidan markii ugu horraysay ciidankeennu ka baxaan dalkooda muddo soddon sanno ka hor ilaa markii aan qaybta ka ahayn dagaalka afghanistan kalsoonida maraykanka nagu qabo waxaa ku tusaya markii ay dowladdani doonaysa fulinta howlgallo gaar ah oo ka dhaca dal ka mid ah dunida sida afghanistan oo kale wayna la soo xidhiirtaa iyadoo raadinaysa taageerada ciidamada cirka ee imaaraadka carabta toban sano ilaa labaatan sano ka hor waxaana loo arkaya inaan nahay dowlad diibsataa hubka maraykanku farsameeyo laakiin wakhti xaadirkan arrintaas way isbeddeshay oo waxaan nahay kaaliyayaal horumariyayaal iyo kuwo wada shaqayn la leh maraykanka Framework is not still the same. I think today we are more of a developer, a partner, a collaborator.
الفواجع والمهانة تطفي راسكم أمانة كل خاين بال صافي كل خاين بال صافي كل مترصد وخاين موعده يوم التماين حشد جند المداين كل خاين بال صافي ما بقبلها بيشنياد شخصا ما laba toddobaad ayaan dhibaatooyin xoogan kula kulmiyey xabsiyada imaaraadka carabta waxaan ka codsaday markii dambe inay ii celiyaan guantanama bay ama dowlado kale guantanama waxaan ku haysanay waxyaabo qaar oo asaasiga ah sida cuntada iyo daawada tacdiibka aan kula kulmiyey xabsiyada imaaraadka carabta kumaan arkin xabsiyada bagram iyo guantanama bay لم نره في سجن باغرام أو معتقل غوانتنامو
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم
صرخت تنادينا ويصفعها اللئام صرخت تنادينا ولكننا نيام صرخت تنادينا ويصفعها اللئام
si la mid ah duulaanka afghanistan imaaraadka carabta waxa ay kaalmaha hore kaga jirtay duulaanka maraykanka iyo ingiriiska ee dalka ciraaq sannadkii labada kun iyo saddexda maraykanka ayaa saldhigyada milatari ee uu ku leeyahay imaaraadka carabta waxa uu u adeegsanayey inuu sahayda ciidan uu ku gaarsiiyey askartiisa ku sugan ciraaq ee gumaadayay carruurta iyo haweenka ahlu sunnaha imaaraadka carabta ayaana maqsuud ka ahaa arrintan una arkayay inay qayb ka tahay waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada mimbar kasta iyo fagaaro weliba waxay dowladda imaaraadka carabta si la mida dowladaha caalamka islaamka ka jira ka sheegtaa inay iltisaamaysa oo ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada kaasoo xaqiiqadiisu tahay dagaal ka dhana muslimiinta kani waa anwar qarqaash oo ka mida mas-uuliyiinta amniga dibadda dowladda imaaraadka carabta kana mida wujuuhda dowladdani ku matala fagaarayaasha caalamiga ah ee lagu jaangooyo siyaasaadka hagardaamada ee ka dhanka ah muslimiinta waxa uu soo jeedinayaa in si go'aan leh loo wajaho dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada isagoo ka qaybgelaya muntadaha amniga ee daafos hareerihiisana ay fadhiyaan wasiirada arrimaha dibadda ee khaliijka ayuu anwar qarqaash tilmaamay in loo baahan yahay in la jirid siibo waxa uu xagjirnimo ku tilmaamay si looga guulaysto argagixisada
نحن بحاجة إلى إعادة توجيه waxaan u baahannahay inaan dib u eegis ku samayno xaaladda xilligan taagan ee fawdada ah, dhiigdaadinta iyo xagjirnimada diineedba leh waxaan u baahannahay inaan galno xaalad ka duwan midda aan xilligan ku jirno oo ah xaalad dabiici ah waxaan ula jeedaa xaalad dabiici ah xaalad amni iyo nabadgelyo oo ay dowlad weliba awood u leedahay inay samaysato fursado dhidibadana loo taago dowlad madani ah oo badiil u noqon karta dowlado ka tarjuma taariikh hore marka laga hadlayo xagjirnimada waa inaan beddelnaa habfekerkeenna ku aadan arrintaasi xilligan la joogo waan ku guulaysanay dagaalka ka dhanka ah hargixisada laakiin waxaan u baahan nahay inaan ku guulaysano dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada waxaan isla soo qaadnay in meesha laga saaro maalgelinta argixisada xilligan waa inaan ka wada shaqaynaa sidii loo dabarjari lahaa maalgelinta xagjirka تحدثنا عن تجفيف تمويل الإرهاب والآن يجب أن نعمل على تجفيف مصادر تمويل التطرف
ثوروا لشرع الله يا ثوار وفدوا حمى الإسلام يا أحرار
marka laga yimaado sida gacan furnaanta leh ay imaaraadku qayb uga tahay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeedho argagixisada waxa ay dowladdaani qaadatay mas-uuliyad iyo kaalin ay wakiil kaga tahay maraykanka iyo yuhuudda taas oo ah dhicisaynta iskuday weliba oo ay muslimiinta dunida ku doonayaan inay kaga xoroobaan madaxda uma diidaysan shisheeyaha dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo tobanka waxaa qaar ka mida wadamada caalamka islaamka ka bilowday kacdoonna shacbi ah oo ay dadku ku dalbanayeen in la rido madaxda talada haysa si ay dadka u doortaan hoggaan toosan oo ku haga dhabbaha cadliga iyo barwaaqada oo lagu gaari karo oo keliya shareecada islaamka meelaha ay kacdoonnadaasi ka dhaceen waxaa ka mida masar suuriya libiya tunis suudaan iyo meelo kale dhammaantoodna waxaa si muuqata iyo si qarsoonba faragelin ugu sameeyey dowladda imaaraadka carabta oo geed gaaban iyo mid dheerba u kortay sidii loo majaxaabin lahaa doonista shucuubta carabeed ee xurnimadoonka ahaa tallaabadii ugu horreysay ee ay qaaday dowladda imaaraadka carabta marka laga hadlayay kacdoonnadii guga carbeed waa inay martigelisay magangelyo siyaasadeedna siisay madaxdii ay shucuubta carbeed ku guulaysteen inay xilka ka tuuraan si gaar ah saraakiishii laamaha amniga iyo ciidamada hoteelada ku yaala dubay iyo magaalooyinka kale ee imaaraadka carabta ayaa waxaa degay dhiiggacabyadii dhiranaan jiray ee muslimiinta badan gacmahoodu sababsadeen tallaabadan ayaana goor sii horreysay muujisay shirqoollada ay maleegayaan qoyska bin zaayid
يعني محمد بن زايد صار له أكثر من عشر سنوات من استولى الحكم عندنا في الإمارات محمد بن سايد toban sano ayuu talada gacanteena ku hayaa haddaan nahay shacabka imaaraadka marka xaq ayaan u leenahay inaan isweydiinno maxay yihiin guulaha uu xaqiijiyey dhabta haddaan ka hadlo ma jirto wax guul ah oo uu xaqiijiyey laakiin balaayada iyo dhibaatada uu geystay lama soo tira koobi karo haddii aan wax ka xuso waxaa ka mid ah in moxamed bin saayid uu yahay qashin qubka ay ku soo hirtaan xukaamta faasidiinta ah ma jiro shacab ka hor yimid xukaamta faasidiinta ah oo ka badbaaday hagardaamada moxamed bin saayid haddii shacabkaasi ku guulaysto inuu xilka ka tuuro hogaamiyahaasi faasidka ah wuxuu faasidkaasi la soo eriyey imaaraadka uu ka helayaa magangelyo buuxda ciidankeena wuxuu ka dhigay ciidan calooshood u shaqaystayaal ah carruurteenna waxay ku la'deen dagaalada yemen iyo libiya oo aanay wax dan ah noogu jirin haddii aan nahay shacabka imaaraadka
حول جيشنا لجيش مرتزقة طرش عيالنا للموت في اليمن وليبيا في حروب عبثية لا ناقة لنا فيها ولا جمل
dalka masar oo ka mid ahaa meelihii ugu horreeyey ay bannaanbaxyadii guga carbeed ka dhaceen dadkuna ku guulaysteen inay xilka ka tuuraan kooxdii talada haysay ayaa noqday meelihii ugu horreeyey ee martigeliyey kacdoonnadii caagana ama cagsiga ahaa ee laga soo abaabulay qusuurta bin zaayid waxay dowladda imaaraadka carabta taageera hiil iyo hooba la garab istaagtay cabdilfataax asiisi oo xilligaasi ahaa wasiirkii gaashaandhigga masar iyadoo ku dhiiragelisay inuu afgembiye maxamed mursi talada waddankana awood kula wareego hogaamiyaha afgembiga kula wareegay dalka masar dhiigga tobannaan kun oo ruuxoo muslimiin ahna daadiyey oo ah siisi ayaa warbaahinta ka hor sheegay in haddii aanay jiri lahayn taageerada iyo taakulada imaaraadka aanu nidaamkiisu ka hirgeli lahayn masar
hadalkan marar badan ayaan sheegay haddana waan ku celinayaa si ay ii maqlaan shacabka imaaraadka iyo cid weliba oo jecel inay maqasho arrinta aan rabo inaan sheego waa taageerada aan ka helnay dowladaha aan walaalaha nahay haddii aanayna garab istaagi lahayn dowladaha aan walaalaha nahay ee imaaraadka iyo sacuudiga masar dib dambe cagaheeda uguma istaagi lahayn
في الإمارات في السعودية لولاه ما كانتش مصر وقفت تاني
si nidaamka afgembiga u saldhigta dalka masar waxaa lama huraan ahayd inuu helo dhaqaale uu ku socodsiiyo howsha maamulka uuna adeegsada qamcinta dadweynaha sidaasi darteed imaaraadka carabta ayaa maalgashiyo badan ku sameeyey gudaha dalka masar taasoo faa'iidadiisa ugu badan ay ku dhacaysay gacanta nidaamka siisi sannadkii laba kun lix iyo tobanka ayaa maxamed bin zaayid isagoo booqanaya dalka masar waxa uu siisi ugu deeqay lacag dhan afar bilyan oo dollarka maraykanka taasoo uu sheegay in kala bar iyadoo kaashah la dhigi doono bangiga dhexe ee masar halka barka kalena ay noqon doonaan mashaariic maalgashi oo ay ka fulinayaan gudaha dalka
ثورة شعب وغضبه ازداد نار ازداد نار تريب ركانا masar oo keliya ma aha dalalka ay kacdoonnadii guga carbeed ka dhaceen ay imaaraadka carabta sida adag uga hor timid rabitaanka shacabka tuunis oo lagu tilmaamo hooyada kacdoonka guga carbeed ayay imaaraadka carabta waxay maalgelisay shakhsiyaad xarumo warbaahin iyo xubno sirdoon si ay u dhiciseeyaan in kacdoonkii tuunis uu xaqiijiyey hadafkii uu lahaa أشرار ضد الأشرار يا ثورة شعب
dadkan ay maalgelisay dowladda imaaraadka carabta ayaa dalka ka bilaabay ololo ballaaran oo ka dhana shakhsiyaadka horboodayay kacdoonka si gaar ah dadka leh khalfiyad islaami ah waxaana mid kastaa lagu suntay dhaliilo iyo tuhme ay ugu weyn tahay inuu yahay xubin argagixiso taasoo keentay in si fudud ay shakhsiyaad badan u noqdaan kuwo la xiro kuwa dalka ka carara ama kuwo isgaabiya sannadkii laba kun sideed iyo tobanka dowladda imaaraadka carabta ayaa isku dayday inay tuunis ka hirgelisa afgembi milatari oo la mid a kan ka dhacay masar laakiin kuma guulaysan waxaana ka sii horreeyey inay lacago khiyaali ah u bandhigtay kaayid sibsi oo xilligaasi hogaaminayay tuunis si uu mashhadka siyaasadeed ee dalkaasi uga saaro shakhsiyad weliba oo maalin uun soo martay urur islaami ah waxaana ugu dambeyntii howshaani u fuliyey qays bin saciid oo xilligaani ah madaxweynaha afgembiga dadban kula wareegay tuunis
بثبات ربي وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد من إلا أمتنا قامت بثبات ربي مولاها haddii aan u imaanna dalka liibiya oo ay daris yihiin dalalka masar iyo tuunis kana mid ah waddamada ay ka dhaceen banaanbaxyada talada looga tuurayay hogaamiyeyaashii carbeed ee waayada fog maamulayay caalamka islaamka waxay imaaraadku qaadatay doorkeedii lagu bartay bin zaayid ayaa ka saftay shacabka liibiya isagoo taakulo iyo taageero nuuc weliba ah la garab istaagay dhiigyacabka lagu magacaabo khaliifa xaftar oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada ee nidaamkii kadaafi marka laga yimaada lacagaha faraha badan ee uu imaaraadku siiyey dagaal ooga xaftar si uu u majaxaabiyo doonista shacabka ee la xidhiirta inay samaystaan dowladda rabitaankooda diineed iyo midkooda adduunyo u fulisa waxa ay dalka liibiya u dirtay boqolaal askari oo calooshoodu shaqaystayaal ah kuwaasoo ka garab dagaalamaya maleeshiyaadka xaftar baaritaan ay sannadkii labada kun iyo labaatanka sameeyeen guddi taabacsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in imaaraadka carabta ay liibiya u dirtay koox calooshoodu shaqaystayaal ah oo ka garab dagaalama xaftar kuwaasoo ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin kuwa reer galbeedka sharikad lagu magacaabo folkaram holdin oo fadhigeedu yahay magaalada dubay ayaa aasaastay shirikad kale oo fadhigeedu yahay dalka urdun taasoo shaqadeedu tahay inay qorto koox calooshoodu shaqaystayaal ah oo ay maalgelinaysa imaaraadka carabta si ay uga dagaalamaan dalka liibiya ujeedka kooxdan calooshoodu shaqaystayaasha ah waxaa ka mid ahaa sida baaritaanka lagu sheegay inay la wareegaan goobaha shidaalka ee dalka liibiya si ay u boobto imaaraadka carabta uguna kaashata maalgelinta duulaanada iyo dibindaabyada ay ka wada dunida muslimka taageerada imaaraadka ee khaliifa xaftar ee ilaa iyo maantana socota ma ahan wax qarsoon wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay si cad ugu sheegtay inay taageeraysa dagaalada uu khaliifa xaftar ka wada dalka liibiya ee ay ku tilmaamtay kuwo looga soo horjeedo waxa loogu yeero argagixisada imaaraadka carabta ayaa iyadoo adeegsanaysa ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah oo iyadu maalgelisay waxa ay la wareegtay saldhigyo milatari oo ku yaala dalka liibiya si ay uga agaasinto dagaalada ay halkaasi kaga jirto saldhigyada ay la wareegtay waxaa ka mid a saldhigga alkhaadim ee dhacbariga dalka liibiya kaasoo ay qabsatay sannadkii laba kun lix iyo tobanka saldhigga alwadiyah oo dhaca koonfur galbeed magaalada triboli ee caasimadda liibiya iyo saldhigga aljafra oo ku yaala bartamaha dalka liibiya saldhigyadan iyo kuwo kale oo ay la wareegtay dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay u adeegsataa duqaymaha ka dhanka ah shacabka liibiya iyadoo sidoo kale saldhigyadan ay ka soo degaan diyaaradaha shixnadaha hubka iyo lacagtaba u sida khaliifa xaftar iyo murtasaqada imaaraadku ku leeyahay dalka liibiya
الله بدبر له زيي العدا فيكما يا قوم عاديها جرح بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام dalka suuriya ee dhaca mandiqada barakaysan ee shaam wuxuu isana ka mid yahay dalalka ay dadkiisu dhibanaha u yihiin hagardaamada dowladda imaaraadka carabta ee ku daaban maraykanka iyo yuhuudda dalkan oo ay dadkiisu sanadkii ka kacdoon jihaadi ah oo weli socda kaga hor yimaadeen nidaamka nusayriyada ayaa la kulmay dibindaabyo isdabajoog ah oo ay soo maleegeen qoyska bin zaayid ee hantida muslimiinta iyo khayraadkooda u adeegsanaya dhibaataynta mustadcafiinta muslimiinta ah جرح بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا dowladaha khaliijka ayaa horraantii kacdoonka shacabka suuriya waxay israaciyeen daadka kacdoonnada iyagoo tilmaamay inay xidhiidhka u jareen nidaamka nusayriyada suuriya arrintaas oo ay ka arkeen mid ay ku xakamayn karaan awoodda dowladda iiraan ee mandiqadda laakiin imaaraadka carabta ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee carbeed oo dib u caadiyeeyey xidhiirka kala dhexeeya nidaamka nusayriyada sanadkii ayay imaaraadku dib u furtay safaaraddii ay ku lahayd magaalada dimashaq ee caasimadda suuriya sanadkii ka xidhiirkii ugu horreeyey oo qadka taleefanka ah sannado kadib ayaa dhex maray hogaamiyaha imaaraadka carabta maxamed bin zaayid iyo bashaar al asad hogaamiyaha nusayriyada sanadkii xigay ee ka wafdi rasmi ah oo ka socda dowladda imaaraadka carabta ayaa sannado kadib ka degay magaalada dimashik wafdigaas oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka ninka lagu magacaabo cabdulaahi bin zaayid aalan ahyan ninkan ayaa waxaa soo dhoweeyey hogaamiyaha nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad wuxuuna u ballan qaaday in imaaraadku ay qayb ka noqon doonto dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjara kacdoonka hubaysan ee weli ka soo horjeeda nusayriyada dadaaladan diblomaasiyadeed ee ay qaaday imaaraadka carabta ayaa suuro geliyey in ugu dambeyntii nusayriyada lagu soo celiyo xubinnimadii ururka jaamacadda carabta iyadoo bashaar al asad uu dhowaan ka qaybgalay kulankii dowladaha jaamacadda carabta ay ku yeesheen dhulka xarameynka imaaraadku waxba uma yaraysan dhicisaynta kacdoonka hubaysan ee dalka suuriya iyo in muslimiinta diidda nusayriyada lagu dirqiyo in mar kale la hoosgeeyo nidaamka calowiga ah iyadoo la marayo waddo weliba oo suuragal ah sida in cadaadis la saaro kooxaha kacdoon wadayaasha lana joojiyo taageero weliba oo ay ka heli karaan dhinacyo ka baxsan dalka suuriya
mar kasta oo aad maqasho magaca dowladda imaaraadka carabta waxaad soo xasuusanaysaa khiyaano dabadhalifnimo dagaal ka dhan ah shucuubta muslimiinta iyo la dagaalanka wax waliba oo xiriir la leh islaamnimada waxaa abuurmay naceeb baaxad leh oo ay muslimiintu u haayaan dowladda imaaraadka carabta iyo madaxdeeda dabcan muslimiinta ma neceb shacabka imaaraadka
فسوق في الدارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا لا تتركهم ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا ولتجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad caawa gebi ahaantiisba ku dhegaysateen barnaamij gaar ah oo ina ugu magac darnay imaaraadka carabta ableyda reer galbeedka qaybta labaad ee barnaamijkan waxaad dhegaysan doontaan habeen dambe insha allah waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
زالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد